dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socdow halkani waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhagaysataan shabakadda caalamiga ee timcadde news network waa anigu axmed xaaji barkad axmed hanada oo aadaaba idila socodsiiya soonyaalka taariikheeda ee snm iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray waa barnaamijkan ku eegaynay doorkay haweenka ku lahaayeen halganka iyo gobonimadaba barnaamijkan oo ay marti iigu tahay marwo leylo abubakar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaam turki marwadiisii marwadu barnaamijka qaybtiisii koowaad iyo qaybtii labaad oon hadda gudagelayna qaybteedii saddexaad ooy noo joogtay qaybtii labaad waayuhu siduu isku beddelay iyo noloshu siday u soo adkaanaysay marmar ka dambaysa qaybtan saddexaad marwadu waxay kaga warrami doontaa saamaynta ku yeeshay bulshadii halkaa ku dhaqdan ay ku yeelatay nidaamkii siyaasi ee militari ee wakhtigaa ka telinay gobolladii waqooyiga iyo shakhsiyan wixiyada ka soo gaadhay qoys ahaan waxaan mar labaad mahadnaq u celinayaa dadweynaha caalamka daafihiisa nagala socday iimeylada naga soo gaadhaya ee talo iyo tusaale iyo canaanbaba intaba iskugu jira waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaan qoraallo iyo filim qoraalladaasi soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac iyo anigu axmed xaaji barkad axmed haanada oo soo saari doona qaybta filimka waxaa xasuus naga mudan inay idiin soo socdaan barnaamijyo mugle oo aada u ballaadhan oo runtii ku eegi doona halgankan intii u geeriyootay iyo intooda nool iyo intii ay ifkay kaga tegeenbaba si had ay u helaan dhallinyarta aan wakhtigu u saamixin inay taariikhda umuga wada helaan iyo intoodii wakhtigaa goobjoogga ahaydba waxaan idiin kala bixi doonaa marwo leelaa bukar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaam turki marwadiisii halkaad nagala socotaana waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhagaysataan shabakadda caalamiga timcadde news network
wallaahi noloshu way ka marba marka kasii dambaysa ciriiri bay sii galaysay oo dadkii oo aada moodo nidaamkii dowladnimadu inuu sii yaraanayo nin walba iskii u xoogsanayo marka hadday dhakhtarkii noqoto ilaa lacag bixiso qofka lama daweyneyn hadday noqoto waxbarashadii mabay jirinba way sii gabaabsi bay ahayd dadkii oo niyajab iyo mooralxumo ku wada dhacay oo aada moodo qof waliba inuu yacni waxani goormaa laga baxaya dadku durbo aada moodo inay u bisil yihiin baqdina ay ku jirto waayo afkaaga haddaad kelmad ka tidhaaho wa waa lagu xidhay marka noloshii waxay socoto socoto qolo dadkana dadkeenuna markaa siyaasad xoogle umay bislayn oo ama snmt dee afgambigii ay doonayeen inay ku dee afgambiyaan dowladda oo ay wada qabsadaan dee inta madaxda militariga oo dhan inta la qabsado dee saraakiisha dhan la qabsado deedna adeeran wadankii la yidhaaho dowlad kale laga dhawaaqo sababtoo may suuro gelayn marka sababta suurogelina waxa weya dadkiini shacibka ayaan weli u bislayn oo dadkii waxaad moodaa dadka qaarkood inay markaa business bilaabeen carabaha la tegay marka yani nabad yar baa la haystaa ayay naga daaya aan iska deganaana dowladdan aan iskaga jirnay haddana oo dhinac way arkayaan sida dee wax loo gelayo ama wadankii cidhiiriga ugu jira ama dhibaatada lagu jiro ama xoriyad la-aanta dad kaloo aada moodo in lagu abuurayo dadkii oo waxaa xaggan kasoo baxay dee qaxoontigii etoobiya ee dagaalkii toddobiyo tobaatankii kasoo baxay oo dhinac walba wadanka malaa ugu yaraan in hargeyso oo qura sideed iyo toban xero oo qaxoontiba ayaa hareeraha ka yaala marka ujeedada ay dowladdu ka lahaydna waxay ahayd inay dadkan somalilanderka ah la dhalanrugo oo dad kale lagu dhex beero deedna dadka wadankii ay soo galeen tuugadii badatay dhacii batay baryadii wadanka ba- dee dad duwarsanay ay kasoo buuxsameen meel kasta oo ay taagan yihiin ood arkayso dadkiiba inay eh, la dhalangadiy iyo qowmiyad kale ay soo galeen soo dadku warwarka way arkayaan oo de qofkii dheergaradi wuu arkaya wixii isbedelaya haddana kartiyi awood laysugu yimaado oo baqdin baa ku jirto nin walba dee albaabkiisunba hoosta ka jiro ilaa caawa haddaad badbaado en, dee ilaah baa ku nabadgeliya marka umay bislayn siyaasad ahaan inay markiiba dee dowladii afkan biyo wax la sameeyo marka mabda markii hore aniga sida turkiya sheegay ay wateenna waxay ahayd in haddii saraakiisha sare la qabsado wadanka saraakiisha sare la qabsado inay de waxaan kale dadkan shacabka kalena ayna raacayaan laakiin may suuragal ahayn laakiin siduu turkiya sheegana wuxuu yidhi diyaarba looma ahaynbo annaga iyagan snm taaba nambarkeedu yaraa ujeedada laga lahaa oo dad badani aanay fahansanayn Een, yani cedeydi baa lagu jiray dadku in- way indhalacaayeen marka noloshu aada bay u adkayd marka waktigaa wallah
baleylaay su-aal kaloo taa ka duwan haddaan ku weydiiyo marka waqtigaa marxaladda lagu jiray waa taariikhda haddaynu dib u eegno waa toddobaatanadii markii dagaaladii laga soo noqday waa siddeetanaadkii baan filaya markii lasoo gaadhay hawshaas markay Ah, dhibaatooyinkaasi ah, taagnaayeen baleylaay waxaad hoosta bal si yar kala caddaysaa Mhm.
Een, markaad eegta hablihii waqtigaa aad iskuullada ka wada baxdeen aad shaqaalaha wada noqoteen Mhm.
amba xaasisaan noqdaan sidaadoo kale amba weli habla ahaadaan cid maanta aad kasii xasuusatoo dareenkan aad wada wadaagayseen Mhm.
ood ma- mid iyo laba iyo saddex haddaad mag- magacyadoodii xasuusan karto wallaahi dadan ku idhaaho waanu wada wadaaganay inan imika joogto hargeyso faaduma dheer la odhan jiro iyadana aadan ruush waad garanaysaa si fiican xaaskiisa ayaa markaa iyada qudeedu ku jirtay howlaha laakiin haddana qofna qofuma baxeen qofna qofuma sheegin qof aan ku idhaaho qofkaasaad warku aaminayso waayo dee qofkan kugu xigaad ka baqaysa inuu ku sheego marka waxaana siduu de aniga turkiya igu sheegay everything waa top secret bahayso cidina cid umay sheegayn marka qofan idhaaho qofkaasaa igula jiray oo ama aan ka wada tashanayna ama aan ka wada hadlayna ama aan ka wada soconay maba jirinba dadka qaar waxabay ku qaada inaad waalantahay dad ku tiraa waxaasaa dhacayo saasay noqonaysa ama adaaba lafaha kaba boqoyo soran iyo armaa lagu xidhaaba marka wax kasta waxay ahayn top secret marka qof i- ama ila shaqaynaya ama faamiliga oo ogo igu dhow ma jirin waa tahay okay markaa haddaba siddeetanaadkii ka nimaadna hawshii had- ay caddaatay mhm Een, tallaabooyinkii dambe aad qaadeen wax waliba markay dibadda usoo baxeen Ay, marka hahe tallaabooyinkii dambeed markaa bal qaadeen leylay
um, tallaabooyinkii markaa la qaaday dee waxa soo baxay waa tii dhagax tuurku jiray waa tii inamadii la xirxiray ufo waa tii ardaydu kacday dee dhagax tuurkii joogtada ay noqotay marka anigu waan ogaa oo talo goormu dhagax tuurka goormuu dhiciyo waxaa la ogaa inay dee arrintan uf ay aada u adag tahay oo dhaqdhaqaaqo marka waxay sameeyeen dhakhtarka hargeysa yimaadeen sariirahay ka bedeleen geedaa lagu beeray waa la hagaajiyey suuliyadiiyo musqulihiiyo dhuxyeel baa la bedelay marka dadku waxay u arkayeen uun dad dhalinyaro tabaruc sameynaya dowladuna waxay u aragtay inay tahay dee dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo kala soo kordhay deedna tii oo deedna dhagax tuurkii dhacay dadkii indhaha kala fureen markaasaa la bilaabay haddaba in dadka la wacyigeliyo maadaama ardaydii ay kacday waa in si- qof waliba halku ka gaari kara la wacyigeliyo halkii siyaasadii laga la taga marka inta ugu badan ee la markaa la abaarayay waxay sida turkiya sheegay waxay ciidamada oo wixii somalilan dare ciidamada ku jira in unug unug qof walba meeshiisa qof walba mas-uuliyad la siiyo ka nin walba sarkaalku joogo inuu qeyb ka sameeyo qeybtaana uu sii kala qaybiyo qaybina qeyb ogaanin oo qof waliba geestiisa gruubkiiba intooda gees isaga xidhnaadaan so ciidamada dhexdoodii ayaa aan isba ogeynoo gruubo gruub islahaa hawsheegan kan kale waxba ma oge ilaa ay markii dambe soo wada caddaatay laakiin marka aniga ay caddaatay waa markaa dhagax tuurka bay noqotay marka waxaan bilownay waraaqo in la qoro sloganis waatii iskuullada lagu daadin jiray marka iskuul waxaa noo dhawaa iskuulkii twenty six june iyo shacab girlska kii la odhan jiray labadaasaa noo dhawaa marka allah yarxame aniga iyo mm jintan waraaqa qorna ama waraaqaha la keenan habeenkii markay tahay ilaa adigu la kala seexday cagtu go-day labayo tobankoo kale aan cidna soconayn marka weli ciidamadii isbedelayo dee magaalada bandooda ku dhex marayeyna may soo gaari jirin inta badan eriyada annaga xaafada goorjirna way ka yar midoobeen xaafadaha marka wadooyinka waaweynay maraan maamkaasaan habeenkii anigii kusoo daadin jirnay inankaa cadhays isagu ilaa faarax oomaare dhulkaas guuladaa kalu tegi jiray laakiin anigu maan gaari jirin ilaa iyo twenty six june iyo maxay haydeen iyo kii iskuolkii shacabka elska la odhan jira ayaan habeenkii waraaqaha kusoo daadin jirna oon israaci jirna marka inta badan turku wuxuu odhan jiray adigu habixina iska joog laakiin anigu maan dhageysan jirna waan israaci jirna marka halkaasay ka bilaabantay anigu doorkii aan ka qaadanayay aan waxyaabihii activitygii aan ka qayb qaadanayay halkaasay ka bilaabantay
dhegeystayaasha caalamka daafihiisa nagala socdo weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii taariikhiga ahaa ayaan ku eeganay soomyaalkii taariikheed ee s n m iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray haweenku doorkii ay ku lahaayeen ooy martiigu tahay leyla abukar cabdilaahi oo ah marwada mujaahidka ku suntan halganka amba magacii cabdilaahi askar jabintiisii jeelka waa waa turkiya leylaay markaynu hoos ugu sii dhaadhacno maxaad ka xasuusan tahay qoraalka amba waxyaabihii waraaqaha lagu qori jiray haddii waxaad kasii xasuustay hadday jiraan
waxaan inta badan wallahi kasii xasuustaa waraaqaha wallahi ilaa beri dhawad badbaaban hayay dee marka wadanka laga qaxaan ayay naga kala daateen waxaan kasii xasuustaa in la odhan jiray kaca oo wadankiina xoreeya ka baxa gumaysiga maxay ahayd somaliland baynu nahay aynu is xoreyno marka wadankeena aan xoreyno ayaan odhan jirnay marka magacaan somaliland waktigaa waa la ogaa oo dee bridge somaliland baa layna odhan jiray marka xoroob oo guub kelmado badan oo guubaabooyina ayaa ku qornaan jiray kaca oo gumaysiga aan iska tuurno kaca oo dagaalama kaca oo maxaanku idhahaaye mudaharaada mudaharaadka sii wada ha joojinina ka dhigdiye waxyaabo badan oo guubaabin oo sidaas oo kale ayaa ku qornaan jira leilaahi markaa waraaqaha ma iyagoo lasoo brintgareeyay baa dibadda in laga keeni jiro lasoo daabacay oo cid gaara idiin keeni jirtay mise idinkaa gacantiina ku qori jiray wallahi inta badan anagu intii aan haynay waxa ku qori jiray gacanta inanka m m j ba ayaa qori jira marka madbacadina ma jirine warqadahaasun baa la badin jiray oon habeenkii qori jirnay habeenkii oo dhan aynu qori jirnay marka dabayshun baan dhisaa u raacin jirnay xabad xabadna gidaarkaan ku dhejin jirnay markaa de waa meel la baqayo masaanu degdeg haddana soo noqon jirnay oon soo xariiri jirnay marka isagoo ilaa iyo faarax omaar buu tegi jiray iskuolkii gacan libaax buu tegi jiray hadduu doono dhakhtaradu ku dhex qaybin jiray oo dhakhtarku ku dhex daadin jiray dariiqadii iskaga daadin jiray isagiyo dhalinyaro fara badan oo kale marka anigu maan garanno dee qofba qof buu ku xidhnaa laakiin anigu waxaan garanayaa un inankaa m m j cadhays
waa tahay leilaahi markii tallaabooyinkaasi dhaceen ee waraaqaha la qoray ardaydii dareenkoogii uu isbedelay ee loo soo jeestay dareenkii la wadaa dadkii rag iyo dumarba hu gaadhay nin walba intii uu mas-uulka ku ahaa uu qabtay adiga ka faamil ahaan waa dee nin sarkaala oo ka tirsan dowladdii isla markaa haddana hawl aada u adag oo xasaasiya gacmaha kula jira baad nolol wada wadaagaysaan balse haddaynu hoos ugu sii dhaadhacno leilaahi arrimihii kale markaa kula kulmay markaa hawshii sidaa u ballaartay iskuuladii iyo dadkiiba wax kasta macluumaadkii wada gaadhay bal tallaabooyinkii dambe iyo xidhiirkii dambeed markaa had samayseen adi iyo turki iyo saraakiishii kale markaa ay xidhiir ka dhexeeyaan ba lixla ha noqdo amba ha noqdo allah ha naxariistay cabdilaahi askar amba ha noqdo maxamed cilmi galaan iyo saraakiishii kale dee aan kow iyo laba ahayn way badnaayen marka waktiba wakti buu ahaa marka marka markii ay ahayd adigu i think ina eighty-twoga dhammaadkiisii ahayd eightyga adu sheekadii iska socoto wixii iyagu dee turkiya gudaha ka qabanayaan ay iska wadaan marka waxaa dhacday in ay iman jireen oo turki saraakiishii hadiyo jeer ay iman jireen guriga oo hooyadii oo lagu dhaarin jiray saraakiil badan oo the commitmentka la yidhi ha la xoojiya haddaba marka intaan xoojintaa horta la gaadhin waxa dhacday turkiga in la xiday nineteen eighty twogi deedna maalin siduu u shaqaynayay ayuu waxa dhacday uu ii yimid guriga markaasuu yiri waxa laga yaabaa in shaqada laga bedela maxaa talo waxagaa tegaysa laga yaabaa in xamar leegeey dawen iska guri baan ku idhi macno ma lehe marka guriga waxa yaala oo gurigeyga yaala mala awiiraan intaasoo dee laba boqol oo tuute kabihii guryaha hargeysana adiga garanayo baadka iyo barluumka way isku xidhnaan jireen waa kii maqsinka hurdada uu lahaan jiray baadkiisa u qaarka ah intaasoo sana duuq baa ooli jirtay oo dee rasaas iyo hub iyo waxbaa yaa yaa yaalay markaas anigu maa fahamsan waxaan jira wax maxaad kufalsan kasu yiraa ciidamaha la tababaryaa loo geynaya haddana dhinac baan ka ogahay waa kanigu leh waxaanu doonayna inaan ururka sameyno marka waan fahmeeyo markii dambe isheegay ugu yidhi kan waa ka doonaya inaan haddaanu dag wadanka qabsayna la gashado ama haddii la baxo dee la qaad marka maalintii markuu iga tegay habeenkii xerada shaquu lahaa isagaa gaadhka ahaa habeenka xerada and then wixii buu yidhi waxaa inaga basri adu wixii baan xirxidhnay sariira hoosteedaan gelinay tuutayaashii wixii baan qarinay meel yaroo storon lahayn baa intaan jeedo ku gurnay ku xidhnay wixii baan kala wada gurnay markaasuu isheegay ugu yidhi caawaa lay doondooniya waxa laga yaabaa in la xidho markaa waabanu qaadan weyde khalaas waaba dilba hadii la xarigba lasoo gelay waaba dilba anigoo anigu yaabano markaa uu intuu baxay yidhi waan iska shaqo tegaya markaa haddii lagu yimaado waxaad ku tiri adigubu shaqo tegay ayuu markay ahayd ilaa toddobadii isagu iska shaqo tegay ee toddobadii ahaydba waxa noo yimi nin sarkaal oon garanayo maxamed jaamac la odhan jiray oo arooskaygii ka malxiis ahaa iyo laba askari oo la socda markaasuu igu yihi turkimeeya markaasaan ku dawu shaqo tagay miyaad waxba ogtahay adig ma waxba ma ogi baan ku idhi markaasuu igu yihi waxaad ku tiraa hadduu yimaado isa soo dhiibo kaale caawa anaa caawa ku jira heegankee kaale waayahay baan ku idhi wuu iska tego wuxuu arkay de inaan anigu markaa waxba aanan ogeyn marka guriga hooyada anigoo joogo agtiisa waxaa noo timi islaan dariskeygo markaasay ku tiri leele caawa gurigiini gaadh baa laga hayay intaasoo nin baa hortaaganay dhoono waxay yihiin niman baa soo kordhay balkaale marka waan iska soo baxay gurigii baan imid waan arkay dadkan dee taagtaagan raggan taagtaagan marka waan gartay inay dee undercover yihiin oo dee xitaa hadalkooda isla hadlayaan dad aan xaafada ku jirin xaafada muddo dheer baan ku jirnay dadkan taagtaagan dariiqa taagtaagan marka laba gurigeygay taagayiin daaqada hoostiisa laba kale halkan geed weyn oo guriga hooyadii anaga noo dhexeeyay taaganyihin kuwo kale waad arkaysaa muuqoodu dariiqa xaafado xaggaa naga xigay taagan yihiin marka ilaa lix nin bay ahaayeen oo lababa meel taaganta markaasaan iska soo baxay gurigii baan imi caruurtii baan seexiyay marka ilaa sideed iyo barkii fiig markaasaan gartay in la doonayo turka caawa la doondoonayo markaasaan isidi wixii dee tuutayaashii iyo wixii wada qarinoo iyaga meelo ku qarinay anigii hooyadii isugu tagno stoor ku xidhnay waxa yaaladaa sida caananido ciidda dee rasaas ka buuxdo wixii baan intaan soo wada guranay anigii hooyadii isugu tagnay nimankani ma arkaan waxaanan gurayno malaha shan goor sii hormarnay annagoo lix daasadood oo marba caana daadaasada sii sidna oo intaan gurigeygii kasoo guray baan guriga hooyadii u dhawaa aan idhi halasa aanu ku qarinay meel dhuxushiyo soo dhiro dhuxushii la dhigi jira intaana lama hadlaano ismay dhahaan dumarkan waxaana gurayaan waxaana la laba goor noqonaya maxay iyaga waxaa loo dirun dee turka ilaaliya marka adigu habeenkii wixii iska wada gurnay wixii maxa sariirta hoosteeda waxaa ku jira qoryo aan sariirtaan ku seexano hoosteeda qoryaha ku jiraanu barkanay wixii baan wada gurnay wixii baan baxa ku xirxidhnay wixii baan guriga hooyadii ku wada qariyay wixii tuutayaashina meel baan ku qariyay marka turki weli wuu maqanyo muu imanin anoo yaabana isla talo miyaa la xidhaya muxuu samayn doonaba aroortii waa berigii noo yimi ilaa shantii markasina waa la dunduunaya waa la xidhaya waxaad yeelaysa anaa iska tegaye waxba ha werwerinee dee waa ku qaa marka hadee mar haddii la qabto la xidhana waxaad u diyaar garoobaysaa waa dil weeya markaasaa maxaa dee laydinku haystaa waa maxay markaasuu yihi saraakiishii unugyadii dee dadkii aanu la shiraynay ayaa dadka qaar liikage bixiyeen oo la sheegay da inaanu urur sameynayno afgembina wadno marka waxaa kamid ahaa turki baa kamid ahaa ibrahim koodbur baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa dibadaisna ayaa kamid ahaa iyo aduu mala dhowr sarkaal oo isbatooriyaal hoose laakiin aduu ilaa koob iyo toban nin bay haayeen waa la xidhay iska tegay isagaa isgeeyey halkii heegankii waa la xidhay gogol buu yidhi iisoo qaado waxaa la geeyey miiska saraakiisha qolo lagu xidhi jiray exactly halkii cabdillahi askar lagu xidhay qolkii ku jiray cabdillahi maaya kii kale ayuu ku jiray lagu xidhay ay wada joogeen marka waan u tegi jirnay aduu muddo markay xidhnaayeen raashinkana waan u geyn jirnay waa dee waan u tegi jirnay dee waan iska ladnay marka dee cidhiiri xooga may qabin laakiin dee xadhigga ay xidhan yihiin baa qof walba wadnaha farta ku haya la odhan doonaa berri buu odhan doonaa ha la dilo waayo waxaa jiray niman kale oo iyaguna la yidhi waxay la socdeen s d f d marka oo la dilay iyagana ilaa lix toddoba nin oo hargeysa lagu toogtay marka qof waliba wuxuu leeyahay khalaas mar haddii la xidhay dee waa dilun adigu markay lix casho xidhnaayeen wuxuu igu yidhi turki gaani baa naloo geeyey gaani baa wareystay markaasuu aanu ku nidhi buu yidhi soo caddeeyay haddaad wax nagu hayso waana kan marka way kala qaybiyeen nimankii waxay reebeen waxaa ku jiray axmed cabdiqaraash baa isna ku jira oo qabtan ahaa annagaa ka mas-uul ahaanna sii daayay tobankii kalena waa la qaaday marka siduu turki ii sheegay ibraahim koobuur aada iyo aada iyo aadka uga xumaaday reebitaanka laga reebay in in xamar la geeyo waan raacaya iyo raaci maysi markaasay turki wuxuu yidhi aan wada tashano kuni war maxaa talaa markaasuu yidhi adigu har turko ibraahino waxba harhaysa dee gudaha ku jir wixii waraac iyo wixii ku jira iyo wixii aad qaban karta wixii socda dee adigu informer aha uu ka tirsano u hadh siyaasadda maxaa hayd snmta inaad halkaa ka war kasii wado laakiin shicibkii iyo dadkii garanayay wixii xoogaale lagu tashaday ma ogeyn aada bay uga xumaadeen aada markaasaa la yidhi wuxuu noqday mucaarad muu noqday wuu hadhay adiga waxaan hadalka ugu daalna turkiya waa la kaxeeyey toban casho markay xidhnaayeen xamar baa la geeyey marka waxay wadaan afgambi bay wadaan markaas sidiiba xamar lagu geeyey nasiib wanaag ninkii saraakiishii gaadhka kasii haysay wadee xamar geenaysay ayaa u sheegay midlaha adluu ku yidhi waryaha dil baa laydin wadaayo markaba tashada markaasaan wuxuu yidhi turki aanu tashano kuna yidhi waynu bedelanaa sheekadan waxaynu ka dhigaynaa inay tahay naloo waday decors iyo maxay ahaydeen dibadda naloo saariyo sponsorshipo maraykankaaba nalagu sii wadaa dee tababar naloo wada saasaynu ku tashanayna marka sidii markay ku tegeen muddo dhan adigu bil gudi waanu weynay war in la dilay in la xidhay inay siday yihiin meelay ku dambeeyeen cid ka warantaa ma jirto ibraahim koodbuud baa marmar noo iman jira markasii goorin jirnaa nimanka way caafimaad qabaan iska joog awarwerine anaa warka kuu keenaya adigu ogow adigu markaasu horta dee dhagaha faraa geliyay buu yidhi yidhi niman aan waxba ogeyn ayaa maanta uu dili lahaay oo dhibaato kale noo geysan lahaa gaaniba isku qaylin wuxuu yidhi anagoo fadhina isku qaylin meesha maanaa xukuma mise adigaa xukuma nin dambe ood xidhi kartaa iyo nin dambeo dulu geysan kartaa midna ma jiro wixii aad tuhintaysa soo dhaaf ismaaciil calaa bukar iyo cabdullaahi askar iyo dadkii markaa s n m t unugyadii joogay gudaha ayaa dee ilaalinayo gacanta ku hayay wuxuu yidhi subxiina wanwar baan xirada iska soo xaadirina aduu markuu bil maqnaa muddo maqnaa ayuu turki iska soo baxay isagu wuxuu yidhi aan go-aansado nimankiina la hadlan ku yidhi war anigu waan tegaya waan tallaabaya waan tegaya ethoobiyan tegaya markaa waa la baxay oo dee aadan shiinaya axmed dhagaxii way maqan yihiin markaa allah yarxame waan tallaabaya nin walooba daweydankaas istabera markaaturki wuxuu igu yidhi nin baan tiyota baan kasoo kareystay nin toos baan argiso burcow soo gala malaha habeen iyo maalin bay xamar kasoo socdeen wuxuu yidhi kiina markaan burco soo gaadhay baan lacag siiyey kiyo wuxuu musaanku yidhi buu yidhi waar nabadgelyo in adar bas baan kasoo raacay buu yidhi baskii burcow soo hargeysa soo baxay de markaasuu hargeysa kusoo noqday turki marka turki markaa xeradii iyo shaqadii iyo wixii midna dib ugumau noqonin deedna hargeysiiska jooga lix loo soconayaa markaa isna magaalada jooga oo weli aan undergroundka gelin ayay halkiis ka helaan marka inta aanan markaa aanan waan kuusoo sheeka dhaafee waxaa dhacday in inta lixle halkiis ka heleen lixle markay halkiis ka heleen halkaasay haddana hawshoodi ka bilaabeen markaasay commitmentka bilaabeen oo ay dhaartii bilaabeen inay dadkii saraakiishii commit gareeyaan markaa lixle isagu weli dhuumisho kuma jiro laakiin turkunbaa own ku jira and then waxa lagu tashaday waxaa jiray xisbigii mxuaha shirkii xisbiga gobolka markaa jira markaa saraakiisha goboladoo dhan ka imanaysay waxay ku shirayeen maxaa la odhan jiray golihii xisbigee hargeysa halkii ku yaalay shacabka halkaasay ku shirayeen markaa saraakiil badan baa joogta kuwii ciidamada jooga kuwii xisbigaa jooga markaasi waxay ku tashadeen yidhaaheen aynu waa sheekadii markaa gurigeyga lagu shiriyay maalintaa markaa waxaa jooga nin layidhaaha axmed cumar markaasaa layidhi aynu tashano aynu markay halkaa isugu yimaadaan ee shirkaa lagu jiro waa inaynu shirkaa aynu isugu tagnaa deedna halkaa nimankaa lagu laayaa deedna madaxda haddii la laayo wadanka de waynu qabsanayna way soo sahaamiyeeno halkii shirka lagu qabanayay way soo sahaamiyeen waxay arkeen inay laba gaadh u kala dambeeyaan oona suuragal u ahayn inay gaadhaan shirkii baa layidhi kaasi wuu fashilmay oo ma jiro ma ma samayn karayno inagu howlgalkaas suuragal maaha haddana way soo noqdeen guriga yimaadeen markaasaa layidhi maxaynu samaynaa haddaynu gaani dilo waynu maxay hege waynoo suuragelaysaa aynu sidaa halkaa ka bilowno marka gaanina in badan badan badan badan bay sahamiyeen halkuu tago had iyo jeer wuxuu tegi jiray diyaaradda jabuuti ka timaada ayuu hoos taagnaan jiro airboortka lagama waayi jirinba oo maalintay timaada uu taagay marka markan dambe waxay dhan sabab wuxuu u taagnaan jiray waxay ahayd in wixii lacag ah ee uu wadanka ka qaadanayo ayuu malaha walaashii oo jabuuti degan ayuu u dhiiban jiray lacagta marka diyaaradaasaa hadhowna ay alaabooyin kale ugu soo dhiibi jireen deedna had iyo jeer diyaaradda jabuuti airboortka lagamaba waayi jirinba markaasay ku way soo sahamiyeen saacaddu tago saacaddu soo noqdo saacaddu waktiga intuu taagnaado inta ninee la socota sahankii oo dhan bay wada sameeyeen markaa tii hore markay ka fashilantay waa la baajiyey markaasaa layidhi war nimankan haddaynu danimka karaajabino way kasii daraysaa marka waa turki iyo lixliya baan garanaya anugu allah arxame iyo guutaale iyo xasan saleebaan yaa markaa ku jira allah arxame markaasan aan arkay turkan weydiiyan maxaa caawa soo kordhaya markaasu yidhi waxaan doonaynaa in gaana la dilo ana halkaa iskuulka maxamed axmed cali isu taagno deedna aanu halkaas isagiiyo lagu khaarajiyo deedna haddii madaxda la laayo dee isaga la laayo wadanka ciidamadeenina waa diyaar way qabsan karayaan haddana maalintii lagu ballamey layidhi maahe beri maahe khamiista markaa maalinta anigu sheegay waa salaasa arbacada mee khamiista in halkii istaagno oo halkaa laysu taago iskuulkii maxamed axmed cali la odhan jiray ayuu ayaa haddana arbacadii ay fashilanta markaa afar nin baa markaa loo dirayay aniga waxaan garanayaa axmed cumar markaasaa layidhi halkaa halaysi taago afartiin arbacadii baa la fashiliyay adigoo lagu yiri war ma suurogelaysa hala joojiyo sababtoo ah iskuulka ayaa maalintaa lagu soo noqonayo caruurta fasaxii ay kasoo noqonayeen marka haddii halkaa la istaago caruurtii dee way shakeeyayaan ama way arkeen nimankan qoryaha sita markaa arrinta way fashilmaysaa faraha ka qaado iska daayay markaasuu sidii lagu kala tegay way diideen afartiina way diideen way ka tageen aroortii de waa kuwii halka istaagay qoryahaasita waata boliiskii loo waatii la fashilantay wa waa la eryaday la eryaday waxay tageen ayaa la qabta marka axmed cumar hudheelkiina cabdifingar baa lagu qabtay hudheelkii markii lagu qabtay ayuu waxaa dhacday inuu marka waxaa la socday cabdi ismaaciil duse oo isagana rag markii dambe la qabqabtay ahaa ninkaasa wuxuu soo mariyey ay habeena israaceen halkii dee unugyadii markaa networkii gudaha ku jiray meelihii uu horjoojiyay ama dadkii ula xiriiray ama kiibaa la keeyey markii baa la kaxeeyey halkii meel walba qofkii uu arkay qofkii lala kulmay halkii la istaagay wixii oo dhan ayuu halkii dee nimankii geeyey waatii dee cabdi ismaaciil disana wuxuu yihi turki markaanu sheegnayn sheekadii fashilanta ayaa guriga ku jiray oo axmed cumarkan la joog jiran waar kaga baxa aniyo lixi ka bax gurigan kamuu bixin laba habeen kadib annagoo gurigii kusii soconay buu yidhi isle balsoo eega ninkii inuu ka baxa mise waaba lasii sidaabo ciidamadiiba halkii ugu yimid oo kii fadhiya halkiibaa isna lagu xidha marka sheekadu way dheereyd markaasay dee halkii ay taasi ku fashilantay axmed cumarkani dadkii oo dhan ma wada sheegay iyo halkii fare ka yaaleen iyo halkii marka lixle iyo turkina de wuu garanayay marka weyaan marka uu lixle magaca iska bedelay uu kheyro la baxay turkina cabdisalaan la baxay waayo tartiilayaashii raaci
dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socda weli halkaad nagala socotaan waa raadiyo timacadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakadda caalamiga ee tima cadda news network waa barnaamijkan ku eegaynay soonyaalkii taariikheed ee sanam iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray oo qeybtii saddexaad hay marti igu ahayd marwo leylaa bukur cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaan turki marwadiisii waxaa kaloo barnaamijkan ka heli doontaan qoraallo iyo filimbaba qoraalladaasi soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac anigoo axmed xaaji barkada oo soo saari doona qaybta filimka ah intaan ku kulmi doona barnaamijka qaybtiisa afraad waa dhammaantii dhammaantayoon idileenahay hawada iskuma dhaafno haddii eebbuhu saamaxo
دولة رتقى دولة رتقى